xildhibaan hore oo lagu magacaabo bood cabdulle magan oo shir jira eed ku qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa dhaliilo kala duwan u jeediyey xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka bood ayaa shirkiis waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhulbaabka uu xasan sheekh ka wado magaalada muqdisho ee dhibaatada ku hayo ummadda soomaaliyeed xildhibaankan hore ayaa waxa uu xusay in xasan sheekh maxamuud aan lagu tilmaami karin madaxweyne uuna yahay nin boowey hantida shacabka sidoo kalena dhibaatiyey dadka soomaaliyeed sidoo kale mar uu ka hadlayay arrimaha jubbaland ayaa waxa uu sheegay in godoominta xasan sheekh maxamuud uu ku soo rogay deegaano ka mid ah jubbada hoose iyo geda ay dhalisay saameyn xoogan dadkii xanuunsanaa halkaasi joogan loola ayaa wax daawa iyo qaab loo safriyo madaxweyneaa lagu hayaa ma ahan madaxweyne waa idinla laabaya madaxweyneha dhihina wallaahi baan ku dhaartay argagixisada la sheegay xasan sheekh weeye cid kale argagixisa inaysan jirin ummadda soomaaliyeed oo dhan buu argagixiyey oo dhibaateeyey oo hawadii ka xiray oo dhulkii ka xiray oo rasaaqadii ka xiray hantidii ka dhexaysay oo dhanna wuu xarastay oo ku gaaday waxaa nasiib darro qaba hantida ayada cidda lacagta ka bixinayso wallaahi baan ku dhaartay billahi ku dhaartay wax ummadda wada leedahay way gacantay soo gelaysaa diyaaradihii waa xaniman yihiin islaamihii waa umuleen gudahii daawaa loo waayey isbitaallaa loo waayey maxaan ku dhahday daawadii baa go'day xarumihii caafimaadkaa la xiray xasan sheekh maxamuudna weeye waxaa xirahaya arrintaa iyada ah war dadka soomaaliyeed ninka sidaa u galahayo oo islaamihii inay dariiqa ku umulaan ka shaqeeyey oo shacabkii muqdisho joogay barakicinhayo oo ka orinsiinhayo oo ilmihii iskuulka dhiganhayo ka orinsiinhayo oo hantidii qaranka boodahayo ummadii soomaaliyeed iyo guushii loo horseedahayna saaska u bedelahayo ilaahin baa laidinku dhaashay ummadda soomaaliyeed ee meel inaad uga hortagtaan ninkaas maxaad u diideen si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanaya siyaasiyiinta ka soo horjeeda maamulka uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud kuwaasoo marar badan meediyaha ka sheegay in uu xasan sheekh xaraasha dholalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay